إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa qaaday dagaallo kala duwan oo qaarkood khasaarooyin sababeen muddo laba sanaha ayaa kasoo wareegatay weerarkii xarakada shabaab ulmujaahidiin ay kusoo afjartay maamulkii gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah maamulka galmudug ayaa markii ugu horreysay waxa uu qirtay in weerarkii wisil looga dilay in ka badan soddon askari kulan farxadeed oo lagu sagootinayay ciidda ciidul adxa ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka kuuyin barrow ee gobolka shabeellaha hoose intaa waa qodobadii warku waa weynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ugu yaraan toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa si xun waxay ugu dhaawacmeen madaafiicii shalay gelinkii dambe lagu garaacay fariisin ay ku leeyihiin owdhegle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dhaawacyada askarta ayaa la sheegay inay aada u liitaan dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada etoobiya ee fariisinka kule magaaladaas in muddo ayuu halkaa dagaalu ka socday dhanka gobolka mudug shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa ku dagaalamay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa la jebiyey afar mar daraadna laba dagaal ayaa dhacay isugeyn askarta dagaaladaasi looga dilay dowladda federaalka iyo galmudug waxay gaarayaan toddoba askari muddo laba sana ah ayaa waxay kasoo wareegatay weerarkii xarakada shabaabul mujaahidiin kusoo afjartay maamulkii gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah cabdifataax maxamed qaasim ayaa warbixintan inoo haya
muddo laba sano ah ayaa ka soo wareegatay markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo afjareen maamulkii gobolka banaadir ee dowladda federaalka islamarkaana uu hogaaminayey cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo haystay dhalashada dalka ingiriiska shalay oo kale afar iyo labaatankii bishii luuliyo ee sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii weerar weyn oo abaabulan ah ayaa ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee fiisha governa halkaasoo xaflad soo dhoweyn ah loogu sameynayay ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya jemes swan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goortaasi sheegay in ujeedka weerarka uu ahaa in lagu qaarajiyo ergeygaasi maraykanka u dhashay balse uu ka badbaaday waxaase ku dhintay madaxdii maamulka gobolka banaadir xilli ay shir ku jireen waxyar kadib markii uu ka tegay ergeygu dowladda federaalka ayaa shalay oo sabti ahayd qabatay baroordiiq u gaar ahayd cabdiraxmaan yariisow mana dhicin in kulankaasi lagu xuso agaasimayaashii iyo guddoomiyaashii degmooyinka ee ku dhintay dhacdadaasi guddoomiyaha banaadir ee xilligan cumar finish oo madasha baroordiiqda ka hadlay ayaa waxa uu yidhi mas-uuliyiinta maamulka gobolka waxaan samaynaa xilligaas taariikhaha iyo muuqaallo ka turjumaya qof walba taariikhdiisa ayaa halkaas lagu aqriya sidaas ayaan samayn doonaa gelinka dambe haddii aan la idmo ma rabo inaan intaa ka badan yidhaahdo weerarka oo lagu jaray mid ka mid ah halbowlayaasha dowladda federaalka ayaa tan iyo xilligaasi la dareemayaa saameynta uu reebay maxaa yeelay waxaa lagu dumiyey maamulkii gobolka banaadir oo idil halkaas waxaa ku fashilantay istaraatiijiyaddii iyo qorshayaashii maamulka waxaa korodhay cabsida ilaa iyo haddana maamulka gobolka banaadir dhexdiisa iskuma kalsoonaa sannadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo labaatankii madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa meel fagaaro ah ka sheegay in weerarkii xarunta gobolka banaadir uu dibudhac weyn ku keenay dowladda iyo waxyaabihii ay hiigsanaysay wax walba aan samayno waxaa qayb weyn ka ah gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow oo isagana qayb ka ahaa yaa tiisii u timid halkaasi ay ku dhibaateeyeen ay ku dileen isaga iyo howlwadeeno kale gobolka ah halkaasi waxaana waxaana galay hakad yaana galay oo ahayd in aan hal sano isku diyaarinno goobo badan oo dawladdu leedahay inaan dhisanno gacanteenaan ku dhisanno oo annagu aan isku tashanno hakadkiina galay waxaa noogu soo xigay guddoomiyihii cusbaa intuu shaqada ka baranayo iyo covid nneteen oo adduunka o dhan kala xiray dhacdadii afar iyo labaatankii julaay waxay dowladda federaalkiihii ku weysay guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow oo maalmo kadib qaraxa u dhintay dhaawac halis ah oo soo gaaray sidoo kale waxaa dadkii lagu dilay ka mid ahaa agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha cabdulaahi dheere agaasimihii qorshaynta iyo deegaanka injineer shuuriye agaasimihii nadaafadda cabdifataax xalane guddoomiyihii degmada cabdilcasiis sabaax cabdulaahi asad guddoomiyihii degmada shangaani zahra markaysi guddoomiyihii degmada waaberi mahad cilmi la taliyihii dhanka sharciga ee yariisow abuukaate xasan maxamed sabriye iyo xubno kale in xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliso weerarka noocan ah ayaanan ahayn mid markii hore la baciidsanayey kol haddii ay horay howlgallo uga fuliyeen madaxtooyada maxkamadda sare xalane u n d b baarlamaanka iyo goobo kale oo si aad ah loo ilaaliyo hase ahaatee arrinta dowladda federaalka iyo qaadan waaga ku noqotay ayaa ah in mar qurah la soo afjaro maamul gobol oo dhan waana midda keentay in muddo dheer kadib la magacaabo cumar finisha fariintii uu weerarkaasi kadib diray afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh cabdilcasiis abuu muscab ayaa ahayd inaysan jirin meel ay ku nabadgelayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha waxaana muddada labada sannadood ah ee laga joogo dhacdadaasi la dilay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dowladda guddi uu farmaajo madaxweynaha dowladda federaalkiihii u xilsaaray inay baaritaan ku sameeyaan weerarkii xarunta gobolka banaadir ayaa ilaa iyo hadda ku maqan shaqadaasi waxaana sanad guurada labaad ee weerarkaasi ay ku soo aadaysa iyadoo uu khilaaf iyo jahwareer ka dhex jiro dowladda halka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambaysa maamulka galmudug ayaa markii u horreysay waxa uu qirtay in weerarkii wisi looga dilay in ka badan soddon askari sida warkan uu ku eegayo maxamed amiin markii ugu horeysay waxa uu maamulka galmudug si rasmi ah u qirtay in khasaare culus uu kasoo gaaray weerarkii istishhaadiyadda lagu dahfuray ee toddoba iyo labaatankii juun ka dhacay deegaanka wisil halkaas oo si gaar ah loogu beegsaday xaro ciidan oo ay ku lahaayeen axmed macalin fiqi oo ah wasiirka amniga ee maamulka galmudug ayaa shaaca ka qaaday in weerarkaasi looga dilay dhowr iyo soddon askari halka kuwa intaa ka badanna loogu dhaawacay hadalkan ayaa waxa uu ku soo qoray barta uu ku leeyahay facebooka xilli uu beeninayey in duqaymaha maraykanka lagu beegsado shacabka una jawaabayay haweenay ka mid ah xildhibaanada maraykanka oo dalbatay in caddeymo sax ah looga keeno duqaymaha maraykanka miyaysan ogeen in toddoba iyo labaatankii juun labada kun iyo koob iyo labaatanka dhowr iyo soddon qof ay argagixisadu ku dishay wasil ayuu yidhi fiqi isagoo muujinaya culayska ay kala kulmayaan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka mudug inkastoo dhacdadii weyneed ee wisil ay ka dambeeyeen weeraro dhowr ah oo lagu jebiyey ciidanka galmudug haddana waxaa si aad ah loo xusuustaa in fiqi oo horay u beeniyey khasaarihii baaxadda lahaa ee kasoo gaaray weerarkii wisil qaar ka mid ah dadka ka aragtida dhiibtay hadalkan ka soo baxay wasiirka amniga ee galmudug ayaa sheegay in hadda kadib aanan lagu kalsoonaan karin warkiisa maadaama uu marna leeyahay waxbana ma gaarin marna uu qirayo in laga dilay in ka badan soddon askari sidoo kale dadka qaar ayaa sheegaya in hadalkan isburinayo aanu fadeexad ku ahayn fiqi oo keliya balse uu sumcad xumo ku yahay warbaahintii warkiisa tabisay iyagoo awooday in ay iska hubiyaan kulan farxadeed oo lagu sagootinayay ciidda ciidul adxa ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose mahad cubayd cali ayaa warbixintan inoo haya
halkan waa fagaaraha weyn ee sayid maxamed cabdulle xasan kuna yaala deegaanka kunye barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa ku sugan kumanaan ruux oo ka mid ah dadka magaalada oo ka soo qayb galay multaqo nuuciisu fariid yahay islamarkaana ay taabo gelinayso wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose multaqahan waxaa loogu magacdaray multaqa suruur liiscaadi lmuslimiin ama multaqa suruur ee farxadgelinta muslimiinta waxaa lagu sagootinayey ciidul adxa almubaarak waxaa ka muuqanaya in musallaha la geliyey waqti iyo juhdi intaba waxaa ku xeeran leyrar kala duwan oo qaarkood kalaro ka samaysan yihiin jawigu waa mid nabdoon xilliguna waa habeen makaatiibta kala duwan ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa goobta xaadir ku ah warbaahinta islaamiga ah nuucyadeeda kala duwanna waa lagu marti qaaday ka soo qaybgalayaasha multaqaha ee sufuufta hore fadhiya waxa ay isugu jiraan culimo nabadoonno iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kani waa sheekh jaamac cabdisalaam kanina waa nabadoon ibraahim maxamed nuur naqiibka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaasina waa sheekh cabdulilaah abukhaalid kanna waa sheekh cali katiin intaas oo keliya ma ahane martidu way badan yihiin
فشدوا الوثاق لنحيي الرخاء sheekh jaamac cabdisalaam ayaa ka mid ah martidii multaqaha ka hadashay wuxuuna dadka muslimiinta ah la wadaagay farxadda ciidda nabadoon ibraahim maxamed nuur naqiibka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa isaguna wuxuu ka hadlay dowrka iyo kaalinta ay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin jihaadka ka soconaya bariga afrika آتنا وزد حيننا شو بشط الوفاء xiriiriyaasha multaqaha oo isweydaarsanayay soo dhoweynta martida iyo u mahadcelintooda ayaa qayb weyn waxay ku lahaayeen habsami socodka multaqaha waxaana mararka qaar ay su-aalo dhextaal ah soo dhexdhigayeen dadweynaha waxaa jiray gabayo iyo anaashiid dhextaal ah oo ay soo bandhigeen abwaano iyo carruur da'yar dadkuna aad ayay ugu riyaaqeen haddii aynu ku laabanno martida waxaa markan la soo dhoweeyey sheekh cabdulilaah abukhaalid wuxuuna ka hadlayaa mowduuc la xiriira waaqica gaar ahaan jabka maraykanka ku gaaray waddanka afghanistan dagaal socday labaatan sano oo waxba laysula hadhin maanta waxaa bishaaro ah oo muslimiintu farxad weyn u ah inuu maraykankii uu ka hulleelay afghanistaan hubkii uu ku soo galay uu ku bootaynayeyna ee dabaabaadkii iyo madaafiicdii iyo hubkii cuslaa diyaaradiisa maanta duqaynaya oo burburinaya sheekh faarax oo isagana ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa jeediyey mowduuc muhiim ah oo saameyn gaara leh lana xiriira maxaabiista muslimiinta isagoona bogaadiyey jamaacaadka jihaadiga ah ee xilka iska saaray soo furashada asrada muslimiinta waxaa waajib cayni ah oo muslimiinta laga rabaa inay soo daayaan al-usaara maalkooda ay ku soo daayaan Eh, howlgalkii boosaaso ayaa ugu dambeeyey oo hadda rajabkiina soo aan soo dhaafnay kun iyo afar boqol laba iyo afartankii dhacay isagana waxaa lagu soo daayey afar boqol oo maxaabiis muslimiin ah sheekh cali cabdulaahi cali katiin ayaa isagana wuxuu aad ugu dheeraaday ka hadalka nafurka istishaadiyiinta isagoona ka digay in la khiyaamo dhiigooda oo uu sheegay in ay ku imaan karto in laga tago waddadii ay ku baxeen ama cadow lagu noqdo qadiyaddii ay naftooda u bixiyeen wuxuuna si gaar ah u bogaadiyey istishaadi shaakir oo camaliyad nafurnimo ka fuliyey wilaayada islaamiga ah ee mudug kana soo jeeda beesha tuni ee degta gobolka shabeellaha hoose marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaan dhammaanteen maktabka istishaadiinta ka wada mid noqono war diyaar ma u nahay allahu akbar allahu akbar inteennan haddaan istishaadiye gallagala waa baaba'aysaa waxaan leenahay walaalkii ugu dambeeyey ee wilaayada mudug khaasatan duleedka bacaadweyne istishaadiyada ka galay xaggee ku dhashay soo magaaladan ma ahan halkaasuu dhiiggiisa ku bixiyey limaada shareecatu raxmaan bu difaacayay soo ma marka waxaan leenahay hanii'an lakum tunni waxaan leenahay bogaadin baa idiin sugnaatay wiilashiinni waxaad ku qoraysaan istishaadiyaad ku qoraysaan
kasoo qaybgalayaasha multaqaha oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada waxay multaqahan ku daawadeen filimkii cusbaa ee mu'asasada alkataa'ib kaas oo soo bandhigayay mucaskarka camar binu jamuux radiallahu canhu oo ay ka soo aflixeen rag isugu jira culimo dhaqaatiir iyo indhaha bulshada ugu dambayntii waxaa multaqaha suruur ee farxadgelinta muslimiinta soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan kaas oo dadka ku nool wilaayada dareensiiyey nimcooyinka ay heestaan oo ay ka mid yihiin amniga iyo islaamnimada ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo nimceeyey maanta nimco fara badan ayuuna siiyey nimcadaasi si ay noo daa'imto waxaa laga maarmaan aan ilaahay tacaala waxaana u mahadino ilaahay subxaana wa tacaala amniyuuna siiyey barwaaquuna siiyey markan waxaa la soo gaaray waqtigii gebagabada dadka ka soo qayb galayna waxay bilaabeen in ay dhaqaaqaan oo ay ku laabtaan guryahooda waxaana noo muuqanaya injineer awgaab nabadoon maxamed mayow oo sii dhaqaaqay sheekh faarax iyo sheekh jaamac cabdisalaam oo sii kacaya iyo sheekh cabdulilaah oo dhoola caddaynaya farxadda multaqahana wejigiisa laga dareemayo نحو العطاء وللمنى هيا افتخر نسافر بعزيمة وبرامج تعلو السنا هيا معا هيا معا ولنرتقي نحو السماء warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan saaka waa inageenta